الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤذنا الأهواء لكن نسأل الله ثبات الأرض ميدان mid ka mid ah buqcadaha ugu muhiimsan ee jasiiratul carab waa dhulka xarameynka oo ay ku yaallaan labada masjid ee ugu fadliga badan islaamka oo ah masjidka kacbada ee magaalada makah iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasallam ee magaalada almadiinatulmunawarah marka dib loo eego taariikhda dhulkan wuxuu ku caan yahay magaca jasiirad oo ekaha carbeed waxaana uu dhacaa koonfur galbeed qaaradda aasiya oo ah halka ay ku kulmaan aasiya iyo afrika mana ahan jasiirad u eka carbeed oo keliya ee waa jasiiratul islaam عذرا إليك جزيرة الإسلام من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا marka si gaar ah looga hadlayo bilaadulxaramayn ama mustalaxa mucaasirka ah ee sacuudiga waxa uu ka kooban yahay mandiqada kale ah najdi iyo xijaas labada magac ayaana ah mid ay carabtii hore ugu yeeri jirtay dhulkan alxijaas waa mandiqad taariikheed muhiim ah oo ka mid ah mandiqadaha jasiiratul carab waxaana la isku yidhaahdaa gobollada kale ah yemen tihaama alyamaama iyo alxijaas wuxuu dhacaa si gaar ah waqooyi galbeed iyo galbeedka jasiiratul carab waqooyi iyo galbeedna waxaa ka xiga dhul buuraley ah inta badan taariikhyahanada muslimiinta ayaa xuduudda mandiqadda xijaas ku tilmaama inay ka soo bilaabanayso xuduudda shaam ilaa waadiga aleyth ee biyaha ku dara badda بلغي أرض الحجاز مهبط الوعي magaalooyinka ugu caansan ee ka mid ah alxijaas waa makah almadiinah tabuuk addaa'if albaaxa bilaadulcasiir tihaama iyo bilaadu biisha maadaama ay ku yaallaan labada masjid ee xurmada leh dhulka xijaas waxay ka dhigan tahay in istilaaxa ah bilaadulxaramayn uu dhulkan ku dhacayo amaa waxa keenay in loogu yeero alxijaas ama magacani loogu bixiyey waxay taariikhyahanadu sheegaan arrimo kala duwan oo dhammaantood aan isdiidayn waxaana ka mid ah in dhulka xijaas uu kala teedo tihaama iyo najdi ama in isaguba yahay dhul ay ku gadaaman yihiin buuro dhaadheer sidaasii darteedna loogu bixiyey alxijaas laga soo bilaabo casrigii dowladdii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasallam iyo dowladihii islaamka ee ka dambeeyey wuxuu dhulkani ahaa dhul ay ka taliyaan muslimiinta khulafadii raashidiinta umowiyiinta cabaasiyiinta ayuubiyiinta mamaaligta iyo dowlado kale ayaana dhulkan ka soo taliyey ayadoo fatro ka mid ahna ay haysteen kooxda cubaydiyiinta ee shiicada ah marka laga hadlayo nolosha qadiimiga ah ee dhulkan iyo dadka ku noolaa waxay si la mid ah deegaanada guud ee jasiiratul carab ay dadka ku nool xijaas isugu jireen dad reer baadiye ah oo xoolo dhaqato ah ama dad deggan magaalooyinka iyo deegaanada inta badan qabaa'ilka carbeed ee caanka ah ayaa ku noolaa dhulka xijaas waxaana ka mid ah qabaa'ilka degi jiray welina ku nool reer cadnaan reer qaxdaan iyo reer qudaaca makah oo ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan dhulkan waxaa degi jiray reer quraysheed oo ku abtirsada cadnaan oo uu awowo u yahay nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam halkaa daa'ifna ay degi jireen reer bani thaqiif madiinana waxaa ku noolaa aws iyo khasraj oo ah walaalo wada dhashay asal ahaanna galaa reer asadi oo yemaniyiin ah نحو الحجاز مشمرا حييت في ممشاك هذا وفسرا فإلى بني سعد تيمم marka laga yimaado ahmiyadda diineed ee mandiqadda alxijaas wuxuu dhulkani leeyahay ahmiyad dhaqaale taasoo u soo jiiday indhaha imbaraadoriyaadkii soo maray dunida waxayna gariiga iyo roomaanku markii ay la wareegeen masar iyo shaam isku dayeen inay qabsadaan alxijaas kadibna uga sii gudbaan yemen laakiin kumay guulaysan iskudaygan markii ay ku fashilmeen ayayna soo howlgeliyeen nasaarada xabashida ee ku nool koonfurta xijaas waxaana ay soo dagaalgeliyeen abraha alxabashi kaasoo la wareegay xijaas isagoo ka hor isku dayey inuu sameeyo wax uu u ekaysiiyey kacbada oo uu qabaa'ilkii carabta ahaa ku amray inay sannad weliba isugu yimaadaan
كالبدر إذ تجلى بمكة أهلا وخيره قد حلا وخيره قد حلا وخيره قد حلا ضاء عام الفيل بمولد الخليل والشهر في waxyaabaha ay la gaarka tahay ee aanay jirin cid la wadaagtaa oo ay leedahay xijaaz waa iyadoo wixii ka dambeeyey aas-aaskii dowladda islaamka laga barakiciyey dhulkan dhammaan gaaladii ku noolayd yahuuddii degganayd ayaana qayb ka mid ah waxaa barakiciyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasallam halka intii kale ee soo hartayna uu qixiyey khaliifkii raashidka ahaa ee cumar bnulkhadaab radiallaahu canhu أوطاننا وفاض النوال وطاب المقر وجملت أرضا سكنت بها ولولا الإله لمات الأثر كسوت الوجود حياة dhulka naddi isagu waa dhul muhiim ah oo qayb ka ah deegaanada uu ka taliyo maamulka ala sacuud waxaana ereyga naddi loola jeedaa dhulka taagga ah dhulkan ayaana dhaca bartamaha jasiiratul-carab waa mandiqada ugu dadka badan marka laga hadlayo dhulka haatan la yidhaahdo sacuudiga waxaana ku nool saddex meelood dadka dega waxaa loogu yeero boqortooyada sacuudi carabiya waxaa dhulka naddi qayb ka ah gobollo waaweyn oo uu ka mid yahay ariyaad oo ah caasimadda maamulka ala sacuud gobolka alqasiim oo xaruntiisu tahay magaalada burayda iyo gobolka xaa'il oo isaguna ka mid ah gobollada ugu ballaaran ee dhulka naddi halkan ayay ahayd dhulkii ay ka askumantay dacwadii towxiidka ee ay wadeen sheekh moxamed cabdulwahaab iyo carruurtiisa dhammaantood allaha u naxariistee magaalada adirciya oo xarun u ahayd ayaana ka mid ah magaalooyinka dhulka naddi wuxuu leeyahay dhulka naddi sooyaal fog marka laga hadlayo taariikhda islaamka qabaa'ilka halkan ku noolaa ayaana iyagoo wufuud ah waxay soo gaareen xijaaz gaar ahaan magaalada almadiina halkaasoo ay ku qaateen diinta islaamka kana mid noqdeen rijaashii garbaha u ahayd islaamka ee towxiid ka gaarsiiyey daafaha dunida
جزيرة العرب الكرام وإنما بك يرتقي في الكون طبع كرامي عذرا إليك من الذين تطاولوا markaan u soo galno taariikhda dhow ee dhulka xijaaz iyo naddi ee hadda la isku yidhaahdo sacuudiga waxaa dhulkani ka talin jiray boqortooyooyin kala duwan ahmiyadda uu leeyahay darteedna cid weliba oo hami maamul iyo hannaan dowladeed leh ayaa ku rajo weyneed inay qabsato xilligii ay gabaabsigaasi ahayd dowladdii cuhmaaniyiinta waxaa dhulka naddi iyo xijaaz soo weeraray ciidamo hubaysan oo dagaal kula jiray imaaraad ka madax bannaan cuhmaaniyiinta oo halkan ka aas-aasmay ibraahim baasha ayaa ka galay naddi dagaallo culus oo uu doonayey inuu jilbaha dhulka ugu dhufto cabdulaahi bnu sacuud iyo boqortooyadiisa ugu dambayntiina wuxuu go'doomiyey magaalada adirciya oo ahayd caasimaddii dowladdii koowaad ee sacuudiga mar kale turki bnu cabdilaahi bnu moxamed ayaa aas-aasay dowladdii labaad ee sacuudiga taasoo xarunteedu noqotay magaalada ariyaad dowladda sacuudiga ayaana xoogaysatay markii uu taladeeda la wareegay cabdilcasiis aala sacuud xilligaas ayaana ahaa marxaladdii saddexaad ee aas-aaska dowladda sacuudiga
من كل من يؤذيك بالأوهام عذرا إليك من الذين تلبرلوا وتعلمنوا وتلبسوا بظلام عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيرة ال- kun sagaal boqol labaatan iyo kowdii ayaa isaga oo taageero ka helaya dowladda ingiriiska wuxuu cabdilcasiis aala sacuud ku guulaystay inuu si buuxda u mideeyo najdi iyo xijaaz halkaasna ka aas-aaso nidaamka boqortooyo ee ilaa iyo hadda ka jiro magacii xijaaz iyo najdi ayaana waxaa beddelay magaca boqortooyada carbeed ee sacuudiga isku darka najdi iyo xijaaz oo ah dhulka ay ka jirto boqortooyada sacuudiga wuxuu ku fadhiyaa masaafo dhan laba milyan oo kilomitiro iskuweer ah taasoo ka dhigan in toddobaatan boqolkiiba dhulka jasiiratul-carab uu ka taliyo maamulka ala sacuud ظلمة الإلحاد في الأقلام شربوا به الداء العضال وأفرغوا جثمة الإلحاد في الأقلام عذرا إليك عذرا إليك عذرا إليك جزيرا dhulkan waxa uu xuduudbeenaad la wadaagaa dhowr waddan oo carbeed waxaana ka mid ah urdun ciraaq kuweyt qatar imaaraadka carabta iyo yemen marka laga hadlayo saxaraha qaybta ka ah dhulka uu ka taliyo aala sacuud waa saddex waxayna kala yihiin lama degaanka rubculkhaali saxaraha addahnaa iyo saxaraha annufuudulkabiir haddii aynu ka hadalno gobollada hadda loo kala qaybiyo neji iyo xijaaz waxay kala yihiin saddex iyo toban mandiqadood oo kale ah الرياض القسيم مكة المدينة المنورة حائل الجوف تبوك عسير جازان نجران الباحة منطقة بري ومنطقة حدود وقوي كل ما في الكون فان غير رب العالمين نبذل الطاعات في مرضى الإله ونستعين كي ننال الفضل في جنات عدن الناعمين الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة ولا نزال على طريق طموحنا حتى الممات تؤزنا الأهواء لكن نسأل الله الثبات الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات ورحلة فيها